bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaal meel kastiisii rogaan iyo si kastoo niindeegaytan weliba hawada siinqulanaha miintayna ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada barnaamijka kulanka warsan oo kaho ilaahay aboodilla ku helisinka dheega doontan waa naga socdaalena siinkahay weliba ku mid aha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba tawabaro oo xaquuqda dhanka hanraabsiya ka gobolkay magaalada baydhabo ee caasimada kumeerigaarkan ee maamulka koonfur galbeed hataba maadaama xaquuqda aadanaada inta badan tawabar walukukubaro hanraabtilaka gobda magaalada baydhabo dhaqan galaayana dhinaga kale cadaalada iyo garsoorka deegaanada koonfur galbeed xildhigan saataa ma tabashi jirta mise waha ku gudbi hilligii tabashada dhowka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taasoo kale weliba aysan dheega doontana madaxweynaga maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare weliba uuse sheegaya inti beelo iyo ku hor suriyin antida dagaalamaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba mayshani madaxweynaga maamulka hirshabeelle habisheega anti la dagaalanka shabaab beeliyo ku hor suriyin ma beelo i dowladda beeloo awood badan owka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta salaad cali jeele oo ku mid a siyaasiyiinta soomaalida oo ku hadalay dacawada dhanka badee oo mardhawaasi maxkamadda heeglan guddi haddaba mayshani inti salaad cali jeele hadduuse arrintaasi ku hadal owka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taasoo kale weliba barnaamijka kulanka warsan isinka dheega doontan boqora buur madow oo dhiyowjaya gureeda war ha ku saari dagaalka tubarag haddaba mayshani hanti nabadoonka musataha ku saara war murtiyeeda ama war ha ku saara dagaalka kadareeda tuqarag haddaba somalilan sida xafiisanka suugidi boqora buur madow barnaamijka kulanka warsan iyo qayb kuwey waan isinku dheega doontan barnaamijka uu ku walibahasiin saaray waana siinla dareeri doonaa animo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soodaal ah inaga farsamadana waliba galan guyiisii doonay saaxiibkayga ragta ahmiinnimo khamiisa galaay tuu arbaaniye hooydayda taarikdanka eedanta labaatunka bilalihaada sanadka labada kun tumun iyo siyeedka saaxib yaal haska naqdo wanaagsan weliba hawada siinkulanaha miinfayla walina noo dheegaytan siyetuiseed dhibiclama aalada satellite iyo live streamka magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada rasta uu siyetuiseed dhibiclamana weliba sahlay intiisii si toosa indhugunsitan idka kubahow idaacadda warsan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed weliba tababarlan ku hadalo xaquuqda dumarka ama hanraabtiya ka gobatay magaalada baydhabo iyadoo maalmoogi inkadi dambooye mise sanadoogi inkadi dambooye hanraabtiyo ku wadeen cadaalad doro islamar ahantaasna xaquuqdiyo la duufsiyow weli munaasabada mise tababarkaas geedka ku qiib galay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed xildhibaano iyo ururka haweenka degmada baydhabo welina meelasi ka hadalay dhammaan mas-uuliyiintii ku qiib galay anku horeen weliba ka hormaray hadalka islamar ahantaasna sheegay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo ururka hanraabte ee magaalada baydhabo yoogona sheegay anti hanraabte iyo dulmanaayeen kureedna weliba meel ka hadalay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur marka koowaad an salaamay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta kubacda xildhibaanada ururka haweenka oo may la rahay guddoomiyaha ururka haweenka degmada iyo dhan wada salaame bulshada intaniska coity iyo nimanka traininka wadaanba iyo dhan umahadnage waana salaame ma jeelna ini toos wallanka sheega cadaaladda lakuku hadala cadaaladda madii laku hadalowna lanka oo traininka biyaa masan haynaya cadaaladaas hagalgaari naftatiis cadaalad haadagu madaas kubacda gebirta naftiye hadalaas xaquuqdiye iniya sheegata fadaasa yaan idiya ka dhowrato yaa naftii cadaalad haato hobiya cadaalad ati ilaahay baan gargaare saasa ka gulaysidaas marka saas dabtiya una ay ka dhadheerane may hadhawaayana trairinkun may hadhawaayana ini dad welba oo dhibdhaba may la rahay lakuku hadala may la rahay dhibshay sheegada trairin la sii koonfur galbeed gaar ahaan haddii un hildhibaanadii ana bulshada ini dadka maamulka oo masan haynayn madaxdii oo ah cadaaladdan dhawaadan madaas ku bacda lanka qoyska ee madaasla hatan cadaalad nagade ilan madiidis buho cadaalad nagataa us aragahayo buiskay maylahay madaxda oo cadaalada maxkamado garsoorka walwalba madii oo cadaalad inha bulshadan cadaalad nagadaas idan ang mahadsantiin maha ka dhawaayana wasiirka oo garsoorka iyo arrimaha diinta idan ang mahadsantiin dadkii oo hagaban gaabi trerinku idan ang mahadsantiin koonfur galbeed saas oo kale may la raayeysa dhalinyarada ku shaqeeya haysa wasaaradda cadaaladda qaybtiya oo human rightiga dumarnimadaas lanku hadalow dhibaatooyinka iyo taadiida lanjeysahay haweenka dadka ha qaban qaabay shirkuun in la tababaro haween lan tababar islamarnimadaas aysi qaabshi iyo xajo ood helan lahaayeen inta walishii qoranaa tarena women education taariikhda qoran waliba kuwade ini may la raayayso islamarnimadaas aysi haweenka la bara xaquuqdiyo leey iyo qaabkii oon ku hadal fadeen xagga kiisho in badan wali ognaha wali ha ku bilowday meel dheer wali ku hadalaanay labaatan iyo afarta xaquuqda haweenka leey wiilina faano la fara kama qodna ma dhammaystirin wali fadaanay dadka taraynin kunanka weeri inio nagadan dadkii ku faa'iidaysada faday barnaamijkeeda dadka kalena deersiifad cabashooyin badan yaa labaatan iyo afartan dareeran oo dhinida haweenkee taadida nooc kasti leey fajirdilu fakufsiyu shalay hata wali lain sheegay gabar xaamile وحوتون دكتي لما رمز لكف دي كف سين كبعد عتني تور لك دو يريد يا حاملات والكف دي عتني تور لك دو marka dhibaato badan haysta haweenka ee wali taawiyaas inay labaati afarta xadgudub shay zaayiday dilan lan jeesahay way kufsadahay dhibaato badan laga soo biyahay wal tumahay idan nafti cadaadi shaka ka jaran bil ka balka siin ay yahay konton kuwa la sii labaatan oo laga qabto awaan bawlaadu hanbila leey martida aan dheer marka cadaadis badan oo haweenka haysto jaran wali fadaanay dhalinyarada oo security iyo haweenka iyo wasaaradda cadaaladda in la isku kaalado si toos ah in la helo xaqa haweenka dhibaatada haysa in la ku dawo labaatan iyo afarta isir wali si goobtaan in hadeersan xafiiska wasaaradda meel rays cadaaladda qaybtii oo genderka gabarta roogta in aysan hadeersan kiisaskaas oo noocaas ah qaxootiya kiisas badan ku jiran xaafadoodkaas oo kale kiisas badan jiran kiisaskaas in la aruri walow waqti dheerida inuu no ja meelarayso no maxkamad uu seeno uu xaqaan indood iyo deerido wili wali ka gudu jarnay han process ka gudu jarnay marka aa eeda ma tintin dooga siinka dheeray eeda ka faraxsana shirki iyo qaabka lahan qaban qaabi in la tawbara haween isla marnadaas iyo ku hadalaayeen cadaaladii meelarayso dhinaga haweenka hayti sida xaqaqiisha ku hadalaayeen ee hadhow ayaan shirka ee dhinankii kay wali ku keedinay qaad ur haween ahaan inta ta ilaahay sheekale ولكن قصدي إني كنت فايدة كتاب كان لقي اسم هاي كتاب اسم جبرو اسم هاي تو اسم بس كنت جد جدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إني اسم بشرين وأجل لنا أول إن شاء الله شراكة عن قبل عشان اسم أول إنتراسي هتسم كل هذه أسان الله إني ولا عليهم والبرتان حبوا إنسان كولي اسم برتان إني ما لنك اسم ليلة هاي الشرق أبطانو أول قابضانو la yidhaahay teegna tanawal dad bartaan eedii taasay kuma dhataa kaalinta isin lahayteen inay isin bulshadan hadhistaan aqoontiyo iyo garaadyo iyo walaagii may la raay yoo gorodaan inay isin bartaan naftiyoona walaa yoo gorodaan lakubaro lakubaradu taas wali waa hawaajib isin sinsaaro wali may la rajiray soomaaliya dowlad wali halahaada jartay maylaray qadiime oo eed iyo eed linku ka obsada geeska africa ciidamo tayo leh dowlad oo maylaray nooc kasta dowladaha africa ka hor jarta iyo lahaada jarnay intii burburka ninka dhiin laakiin madaxay maxamed siyaad bar la arjari wali arjari ama bar ama waxbaro adiga baro ama dadka waxbar wali haldhigan haysa arrintiyeeda ee ololihii afka reer miyiga geedkii af soomaaliga reer miyiga la baraay iyo ma hayta halkuliyo oo marka horeba may la raay laka dhakaaf sabuurada ama baro haw ama adu wax baro hata sidiya aan teeganta lan wal an gorodaan wal ma hormari karo walow haddii nagato hal xaraf oo geedka la baraday weli ay macnaayay la baraday ama laatiin haadoy ama carabi haadoy ama haadoy may la raayay cilmi kaleedo oo markaas takhasus adan weeldhadaata haadoy shay kasta wala in baahanyaa ini aragtada ma ah faham laka darsado la faham walaashay xaqiiqan wala la fahansiyo haaya ma ee macnaha unu maalin kasta un iska koyo hayno shirkan wasaaradda waliba wadaasa baleeba lama biyaay lamadaas biyaaj megalna kumiday balaanma kumidaato walaa taargetkan insaaran yaana balaanto inyoonay may reegaraad iyo laha dhiso bani aadamka cilmi mahla dhalada ulan yar oo ilaahay raxiim ee ilmulad ilmuladun cilmi la raba jaro ilaahay عديس يالو ضل سوق الشبه إلهي كدورة وسنة أنبياء أكل أجر لكن بدنا على بني آدم علم والإس برده لكن إلهي بره علم الإنسان ما لم يعلم إلهي ولد كبري ولس أنقردان ولس أنقردان إلهي ما حكي هذا لو في سكين كوي أنا هانك بري حانك يوسف مكرها وليها اللي حكي مرسي بني آدم أم معلمك من قدر walaalyo waxay maylkiinku baahayna madil la ka baraaw inaad dhegin aan weeldato hindhan aan weeldato qalban aan weeldato laakiin hooba la keen sheego adiina markiyada eeba moqonto warkala tafakurka ay walna ma bararaaso walna dad ma baraaso marka mayl faday waxyaabaha markasta un in iska kooyano dadka inta weerana macnaa jirna ee hal sa carago hindho hal isku arag way ma aha wal hal fahmo una dalka keen dhibaato ka jirta dhibaatadana hayso way waa dowladii saddex tiir waay dowlad meel kastoo ka dhisnaato saddex tiir waay tiirka way la reey fulinaa la reey madaxweyne inka sareeye ilaa xeer wasiir fulin dhiibto kale may la reey lama sharci dejin barlamaan gudoomiyaha barlamaanka laha ku bilaawo ilaa may la reey lanka xokeynta barlamaanka dhati oo ku jara waa barlamaan tiirka lama tiirka saddexaad cadaaladu tiirka saddexaad cadaalad sadiidna dowlad ka dhisanta idan maadaama una tiirkii dowladeed dhiibta ku hayni markasta dadka wali baro hayna cadaalad haddii cadaalad la waayo xayawaanka oo kale lanagade xayawaanka iska isku dugsade asbida isku dugsade may la raay suuqa dhatita iska fuulaya iska kaagsade war kasta suubiya xayawaanka yaabna ma ah laakiin bani aadamka walaasma suubiyi karo may weeri إلهي يقول أفضلي ولقد كرمنا بني آدم أنت إلهي أبو ريدتك ولا لك كرم ولي بني آدمك منطقة اللي يدوه عاقلها أغنيني ومفهوم ولا فهم والكست يا إلهي فحيم يا كفضلي ما كان ما دام إلهي كفضلي كالبهائم إن الهذا حولا أو كاللين نغم يدي دنه ويفضاني إيه عدالة وي way waa Soomaali geeki burburaas inta tiyo way lakii leeyahay cadaalad cadaalad leeyahay maadaama tiirki saddexaad aad tahay tiirki koowad aad cadaalad magaca yeelay u baahin wal ku shaqeeyo cadaaladii nooca may la raay ila saacada iyo waaysan taas shirkan ma halkan waayna takriirkan in la fahmo cadaalad waliya cidku iska wax ku bilaawda cadaalad habarti harti wax ku bilaawda adag lamada isdara diya may la raay yali yali ha soo ilaahi cadaalad waxa ka dhisi goos hoobaad eedatiita bacd xafado xabtigatiika warkishay iyo awlaadatiita nololatiya iyo gurugkiika nadaafadiisa beska badaha dhista wali dhista korta deriska gabrahil mayn la raay walaaleeta derisa anaasada markii haboonaso isku dhaaf bacdigor cadaaladiya bilaawtay tan kalena afartan qoys oo hortii wareegsan alka sheegi deriska deriska unatmayn gorodana gurug un haniidhegan meh gurug afartan qoys oo dhimi kasta ee waa deris lahay waxyaabaha xun waxa ka sheega si walaalay haawo sokarow gudoomiyaha ururka haweenka gabarta xaamalada intay la kufsaday toorilla ka dhowr hal hal liis garay hal dood garay hal haloy siyaabo xuquuqdeena atalita dul kala qowaa soo in daaway soo in daawayno dhibka deerina in ku daawayna hal hal hal hal dood garay liis kala ka qoray hal raadiyo boob barkiya ka boogana inteena mayla raay daawa hadii bacdu daawayneen haddii mayla raayay dhibkala loolinjeesi dhibka mayla raayay xuquuqul insaanka ku mid ay inin qofka mayla raayay qofka dhibaatay haddii la waayo hataa nagadu naftiisa an dareemo nafaadiilika roog lu weydiiyo haya inuusa naga driskaan rabood garay haruutaalka rabood garay hooba la argoona sharciga cadaaladda la teegay isuna bilaaway ka dhawaan maayo isuna warka haddii ka tarwayd bilaawada ka dhawaan arxam xudarrada isu qabu iyo dan maxamed isku qabo qofkaasi walaal suubi fiir hata Soomaali ma ay qofku suuga ma ay laalim hadii Soomaali uu cilwa halaalnimo ma ka dhalno walaal saate walaal saate ma jinsiyeen barahay walaagas haatee dalnimada ay kelida ila haray walaagas haatee xawogdan ee kaga arahay marka eedyadaan mahadsantiin keliya wali siinka koynay ilmaga isiin siinka jale isku faa'iidaysan doontaan walaanu siinka koyni shirka furanyi inuu arko siin furanyi lagu bilaabo saacaddan maylaahay xal isweydaarsadooy cilmiga caqliga hal kordhiyoy waxyaabaha bani aadamka ogolaadane ilaahay inuus ogolaa ninka talagaal ayliyan durgaadanay waxyaabaha jirkaba diiday walaayhun jirka kaaba diiday walaa jirka kaa diiday halka horteeda walaa jirka ogoliyaa bani aadamnimada ogola caqliga ogoli hormarina gabraana dhali gabraana ilati gabra dhabna maylaahay aka bulshada oo dhan awshay aadaya gabar wal gabra ka dhasanta bulshada gabra la xumaaye waa shay ma wax adduunyada la ka ciyaare waa un in intuu qaadano ma aha xarunto war kale ma anfurno ini xaquuqda haweenka laka ilaaliyo anfurno xaquuqda may laka ilaaliye neef haboorya waraabo laku fujiye idaalay hooba waraabo qorsado ihlata ilidreena intilankii roog dhawaad iyo maxdheego ilnagateen wayna fadeeye dhibkii jaru si toosa hariboo galeesheena warku dabagale begala roogo oo arrintaas ka fircoon sida yani guddoomiye mawluud oo kale canab dadkaasaa aan hel saaran ini maylaraay markasta iyo ibrahim iyo dadkaasaa aan hel saaran ini xawugdashay walaagii maylaraay lakaxadgudbaa laxanriboodgareelishaan yoon walaayo qobado koraan meelaka qobada harunta hooba qobado waayaan maxkamada ha sii gudbiyaan waagaag edadkaasi meelasi ka dhaafnooy waliba hayana munaasabadii geeka ah cadaalad wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka yeekadaha faraasi tababarka ah hanraabta xaquuqdiyo lanka hadalow oo laka qobadi magaalada daydhabo
bakaarka qalabka dhismeeda almuhiro maadnamay horbaydhowa daydhabakiyaana hortaagijeegu habaabaanikijeegun maamay tudaalo maalinayso oo magaajiga qoran gudahaawelaweera haa gudaha kalaad haba maaligaaso walaagi alaabhaay asbuugi halantan maskasheen adiina wadinahaysaa mara qalab dhismuku doonaysa alabtaysi baquwe agluwa hadaa edagyo doorku doora istibaarnu walyara ukumadadkooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeew aroor min shay gudumuwa awoodo min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal bilin intiraana ad
dhegeystayaal weli weliba noole dareetana barnaamijka kulanka warsan walina sii jeediyahay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soodaala sanaha gorodkana walib warasta walina noodhuunsaytan seetuise dhibic lama aalada satellite iyo life streamkana waliba sahlana anti dalka banaanshaysan si toosanen kula dareetan walihanin dareere madawiinaga maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo sheegay inti iyo ku horteegayiin shabaab intii la dagaalamaan beelo gobolka shabeellaha dhexe hataba maysheena inti madawiinaga xilligan uusi sheega inti beelkoor suranta dagaaliyo ka qaadan lahayeen dhaqdhaqaaqa shabaab barnaamijkiiya ka dheega doontaan waana hanin dareer laakiin kormarisoy siyaasiga salaada cali jeelle oo kumid a siyaasiyiinta soomaalida waliba uusa sheegay inti boqolkiiba boqol guuliye ka deeri doonta soomaaliya muranka badda taka jare islamar ahaantaasna maxkamada haegland gudbi dacwada badda salaad cali jeele oo kumid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa waliba la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walin uusa sheegay anti badda soomaaliya an ka guulaysada doona dowladda kenya boqolkiiba boqolna soomaaliya iyo ka guulaysada doon usugoona sheegay inti maxkamada haegland qaadadaana beesi iyo laalushlasi laakiin ye cadaaladan ay xida doonto siduusa sheegay waana soomaaliyana lan xukumo doona maruse arrimooga sii ku hadlay waliba hadalgay kumid haye bismillahi raxmaan iraxiim haddee dacwadu markii hore waa markii la galay waa tii ay maxkamadda tiri waa la geli karaa oo ay tiri marka ha soo gurubsadaano markii hore waad ogtahay ma la geli karaa mase lama geli karay doobu aheeday taasina waatii maxkamaddu waa la geli karaa xukuntay markaa daqayti labaad waayo marka waa uun caadigeeda ogtahay dawladii hore ayaa mataqaana arrintan bilowday aad ogtahay waa tii mataqaana mumaradin of understandkii arrintii eeday heshiiskii is-afgaradka ahaa khilaafka ka bilowda ayaa halkaas tegey marka hadee waa laga war dhowraa dhibaato kale ma jirte waa un dacwadii sii socoto wejigii labaad u gudub hadda dawlad horta sidaad oday cadaalad mar aad cadaaladdu sideedaba wixii jira ayay xukumaysaa maxaa yeelay wax la isku heesto ayaa waxa uu beesha maxkamaduna waa maxkamada caalamiga eedo kama dambaysta ah marka xukunka ka soo bax marka waa khasab in loo hogaansamo laakiin hadda soomaaliya mataqaana rijaliyadu aaday u fiicantaa maxaa yeelay iyadu hadda soomaaliya jiradeedu kuma jigeysno inay bad bada kenya hawa ugama jirte waxay iyadu reed ugu waayo waxa ay raadsanayso marka sidaa darteed marka adiga waxaa laga war dhowraa maxkamadda waxa ay xukuntaa laga war dhowraa laakiin hadda soomaaliya waa ku kalsoontaa maxkamadda wayna u gulubsatay wax macluumaadahay oo muujinaya lahaanshaha badda la isku haysto marka arrintaas marka hadee cadaaladdu sideedaba adiga inaad u hoggaansanto macluumaadka cadaymankaaga aad geysataa loo baahan yahay hadda adigu isuma cadaalad fali kartid marka dacwadu laakiin hadda si fiicanay ku socota de maxkamada caale caalamka sideedaba waa maxkamad ballaaran waxayna leedahay heerar kala duwan heerar dhegeysi heerar sare marka dambana hadda garsoore ayaa arrinta loo xil saarayaa oo markaas qaybtaas ugu dambaysa marka shanta ugu sarreysa mid kamid a ayaa loo dhiibayaa waana la isla eegayaa marka marka guud ahaanna waa marka horeba waa la fadhiisanayaa markii laisla gartana adiga kama dambaysi garsoore saraa loo dhiiba marka arrintaasi arrin oo waxaa waaye oo oo kama dambaysi hadda meeshaas oo kalena adiga kama jirto shakhsiyadaa ka jirtee meel maahan oo corruption iyo yeelaan maaha waa meel adiga kama dambaysa marka waxay meeshaas taga adiga hebel uu la safaya iyo waxaan iyo leelushi waxaas iyo kama jiraan marka waa wax kama dambaysa oo oo oo cad oo transparency-a marka waad ogtahay soomaaliyana hadda mataqaana iyadu arrintaas si habaysanay u gudbisay dhegeysiga hoose iyo midka sare iyo midka dhexa intana way maraysaa marka ugu dambayntiina markaas wax qalad hadday yimaadaan xataa meeshaas waxaa waaye waa lagu naqdaa oo malaha meel si dheedheen cadaalad darre looga fuli karo soomaaliya sideedaba meeshaas ay aaday oo ay u aaday cadaaladda meel aan aynayu aadi karta fursad kaloo u furan ma jirto marka taasi waa waa halkii ay xaquuqdeeda ku heli lahayd meel kaloo hadda u furan ma leh hada arrintaa markii horeba adiga arrin waxay ahaade dadka soomaaliyeed inay uun la socdaan oo ay mataqaanaa arrintaas ilaa ay ka dhamaanayso ay indho dheer indha dheer ay u yeelaan oy taageeraan talooyinna ay siiyaan waxay kari karaan wakiilada loo dacwoonayo intaas wax ka badan maa ma la samayn karo intaasaan ugu baaqalay shacabka soomaaliyeed midnimadoodana ay muujiyaan kaas walibaha ay siyaasiga salaada cali jeedle oo ku mid ah siyaasiyiinta soomaalida oo la hadlaaya idaacadda warsame ee xaruntiye beledkan baydhaba walina si toosan ku dhugin sidaaytan seetugiisee dhibe lama aalada satellite life streamka meelkasiisin adduunyada ku rogdan saaxib yaal waliba markelesunlena haniifay lamagaagay socdaaliga idaacadda warsamo farsamada rasta u seetugiisee dhibe lamana waliba sahleentiisin si toosan in kula daretan gobolada dalka iyo aalada satellite
الإسلام على ستة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أرولا أبيوك حفيظة إي إيلو إيه العامل abshir sidaa iidoysidaa is aroosamadu waan istareeha arwadi liin oomanaayay imbalow unu sugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhownin qoytay alaab wareegoyka oombahi ila warijeeda uurkaaga ankoona alaab wareeg irutseeba agaadan liinka aragna ariitii aga indhifooba madii unoosee ismootiyoona haato irisunku bahaanee obow obowday ka guraasa koo aga zaneeyaasa adduunya yam مبرواها أرجاء كان عيصل أروى العامل مجو هم قدس
waliaan in dareere madawiin waare oo sheegay intii beeloyo ku hor surinyin intii la dagaalaman dhaqdhaqaaqa shabaab laakiin ku hormarisay maamulka jubbaland oo sheegay intii ciidanka huwanta iyo bilaabo doonaan howlgallo ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab korobkii inkawiinay yahay shirkii amniga jubbaland ee lamadii maalmood ee lahadhaafii isuka dareerin magaalada kismaayo kaasi oo laha ku saari intii seenis lijer ee lanfuli howlgallo ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab sida markaasi iyo ka sheegeen war murtiyeedha kubahi maamulka jubbaland islamar ahantaasna shirkaasi weelgadi madawiine ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan yo waliba usi sheegay antii ciidanka jubbaland xaan dowladda federaalka soomaaliya iyo xaan amisom isgarabsado iyo qorsheeyahan antii al-shabaab iyo kula wareegan deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose ama jubbooyinka oo hatiyo galanto ka hayaan dhaqdhaqaaqa shabaab siduus hadalka andheki madawiine ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo arrintaasi ku hadali iyo weliba hadalbay ku mid tahay
iyagoo gudanaya waajibaadkooda ciidan intaa kadib asambiyaashii waa la guda galay runtii si qoto dheer baa looga dooday qaymeyn dhabahana waa la sameeyey dhammaanna waa la isku afkartay qodobadii laga dooday waxaana soo baxay war murtiyeed ku saabsanaa gunaanadka shirkaas warmurtiyeedkaas oo aanu diyaar u ahayn inaanu saxaafadda la wadaagno maadaama arrimuhu ay iska yihiin arrimo ku taxluuqa ciidamada iyo howlgalladooda iyo ammaanka laakiin guud ahaan waa la isku afkartay guul baana ka soo baxday waxaa lagu guulaystay in la dhiso xarun xogtana lagu kala qaato howlgalladana amsom qayb bay ka noqon doontaa maalmaha soo socda ma dhici doonto in ciidamo xariya intay iska degaan sanado ku dhammaystaan dibna u laabtaan waxyaalaha shirka aad iyo aad loogu xisaabtamay ka mid ahay marka waxaan rajaynaynaa in ay arrintaas guul ka soo baxdo laakiin waxaad ogaataan jiisac badaa looga rajaa
koshishka baanashiiba baanashiiba toosha
talokoyaay talokoyaay tuugsanna koynay tali tusaale waladanenhayta turu kanisi tooshateedii wantaadka hayan iyo tabartiyoona ku bahi sidii basalhaan beerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhogo laha tumi tobanayne ogaw tooshishka baanashiiba tayi mayta deero tabaroolayikii tanaad eba toosashka baanashiiba
bananka neefsada
aw way dhaarteen baarano tinjiraayin goyba ya aw todobasahamiina mateglan gaadi korna mugda hoy beerta inka dirto mugdi mugdilan gurdoon qoy toosin dhacday dareerwa haye aw maalidibahan kubana masiibata ka dhii tooshki alla baaburkaas meelshaysa nuurahaya ay mudalay beerta in dhasura tahtiiban gurida fadaysan jirtay
holan baagukuntaan mahaysamara may waxaaka baawartaad sheegay may walasan aftiinahay mayu suurin widaaykayo oo hadda leensaka shartami toosgay basa unuur
waagaag dhuwan sidayaal weli weliba la dareertana barnaamijkii kulanka warsan walin hamiin dareere madawiine waare beeliyanoo horteegan anti una la dagaalangan dhaqdhaqaaqa shabaab sidaas waliba erey madawiinaga maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare qodobkaasi ahnin dareere laakiin weli waliba ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan walina isla deernay gebagabadii barnaamijka kulanka warsan boqor buurmidow habsi kiyaala magaalada hargeysa iyo weliba war ha ku saaray dagaalka deegaanka tuqarag oo maalmo inkadu dambeeyo ku dagaalamayeen ciidamada somalilan iyo maamulka puntland muddo dhowr bilood ee kureeda weliba geega habsiga magaalada hargeysa kiyaale ee maamulka somalilan laha ku dhiyay boqor cusmaan buurmadow kureeda afis usanfidi madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi hadhiyowka kureeda iyo waliba warbaahintuusa kala hadlay gurijeya mise minjeyo oo usuku faahfaahiyey oo faahfaahin isku kubiya cafiska lanfidi iyo sida markaasiusan aragow haysidoo ka teegan deegaanada somalilan iyo saas oo kale deegaanka tukaragga oo iska haysadaan ciidamada somalilan iyo maamulka puntland boqora cusmaan buurmadow ya sheegay m t markaasiusa iye qof bini aadam oo jeel nabada isla maraxantaasna marwelba usuka booriyow anti nabadala kuwada sheegay sidaas iyo waliba use waliba use sheegay anti us eetin jeeli nabada waanu ku hadalay arrintaasi oo arrimo siyaasadeed boqor buur midow oo arimo uga si ku hadalay waliba hadaljiy kumid tahay بسم الله الرحمن الرحيم رب عانتي ما أمسني أنا أقول عن الحماة وحسا أمسني أنا dadkaygii iyo dalkaygii aan joogay oo aan wa nastay un baan odhan karaa aada iyo aad baad umahadsan tahay waana fiicnahay aad iyo aad baan caafimaadkayga iyo haddii aan laba leeyahay moraalkayga buu fiican yahay waxaan doonaya inaan kuu sheego oon maanta inaanan jeclayn inaanan wax siyaasada ka hadlin kamanaan hadlin oo nabiyadayduna may khuseynin wax siyaasada nabadgelyo unbay ahayd astaantayduna waa nabadgelyo waxaan jeclahay inaan ka hadlaano hadda tan xaaladan joogta iyo dalka iyo dalkana waxa wey waa nabadgelyo waxa weeyaan run ahaantii intaan doonaya inaan kuu sheego intaa weeye nabadgelyaan doonaya waxaana jeclahay dalka iyo iyo deriska mid walba nabadgelyaan ugu baaqayaa mar walba nabadgelyaan ku celinayaa waxaan leeyahay umuuraha ka taagan tukaraqna waxaan rajaynayaa inay nabadgelyo ku dhammaato waxaanu jecelnahay inaanu ka qaadano nabadgelyo ka howlgallo aniga qabashadaydii iyo xarigaygiina waxaan ka soo qaadayaa uun nebi yuusuf calayhi salaam markii la xidhay wuxuu yidhi aabihii iyo walaalihii markay u yimaadeen iyo labadiisii waalid waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wajaakum min albadwi id nastaqniya shaydaanu bayni wa bayna ikhwatii wuxuu yidhi ilaahay baan u mahadnaqayaa iga soo saaray xabsiga ilaahaygii baan u mahadnaqayaa wii idinkana wiiga idinka keenay iyo baadiyaha wixii markii anigoo walaalaha shaydaan shaydaan buu nisbeeyey wixii naga dhexdhacayna shaydaan oo naga sameeyey oo arrinku wuxuu nisbeeyey shaydaan buu nisbeeyey marka arrinkaasi arrinkeeduna arrinkaa kaga duwana wax aan hadda cid ku eedeynayo ama aan cid ka hadlayo na maaha waxa weeyaan anigu waxa weeyaan maanta waxaa dalkeena ka taagan arrimo nabadgelyo daro ama tabariga ha ahaato gobolka sanaag ama haata tukara markii horena waxaan u taagnaa nabadgelyo waxaana loo doortay ee aanu haddii aan laba leeyahay haddaanu madax dhaqameed nahayna waa nabadgelyo labadabana waxaan jeclahay hadeerna inaan doorkeedii ka qaadano doorkii nabadeynta ka qaadano waana nagu waajib inaanu kala hadalno cid kastay khusayso somaliland iyo puntland baan kala hadlaynaa waxaanu ka shaqaynaynaa runtii oon aanu ka shaqaynayna nabadgelyada gobolkaygii iyo dadkaygii eelka ahaa ayaanu ka shaqaynaynaa intaan ka hadli karaa un intaa
muwaafaq isbitaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo wala isweydiiyeen kormaray idin taariikhu maaweelo owlaada la kala daahiyey may fureen caafimaadna muwaafaq isbishaalista hospitalo madamadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalna mahadii hoomaskan taa tahayti muwafaq isbishaalista hosbitaal ang moogatay malyuumaadka qofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq isbishaalista hospital magal iskulubahime e muwaafaq isbishaalista hospital walqabadkee mujtamaca iswaafaqeen muwaafaq isbishaalista hospital maykiinku dorana kun ikow keedka caafimaadka koonalen kutabaana muwafaq isbishaalista hosbitaal lakiinka qobado koy arag ambo kalaamkay ku dhegaysoy muwaafaq isbishaalista hospital
qaliimada guudsada qaliinka buraada qaliinka bawaasiirka ama qoormaleyda qaliinka eernada borostaatada qanjirka kaabihe biinjida ama faruunyo boogta eh qaliime bilaanta foola ka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka faruunyo tarigan suubiyowka ilma
وهاجاج مهسديال كقيمو يوجد درنت لا ولي بها ودا سين كلنا هنين فيلا ولي بها سيد ديرنا قضبكين كدنبو برامج كلن كورسن madawiinaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare beelanoo hor surunga antiuna la dagaalana dhaqdhaqaaqa shabaab weliba use sidaasi ka eraya shir jareed use ka gobolay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madawiinaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare yaa ka hadali howlgala ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab iyo mararka qaar iyo ka fulyaayeen deegaanada maamulkaasi walin use habandhigay anti aqabado iyo la kulmaayaan inta badan welina use sheegaya inti caqabada koowaad ay iyo markaasi hor suranta dagaalka ku dhanka ee dhaqdhaqaaqa shabaab iyo ete dagaalada mararka qaar dhexmarow beelo degow gobolka shabeellaha dhexe iyo gaara iyo saas oo kale deegaanada hirshabeelle maxamed cabdi waare madawiinaha maamulka hirshabeelle iyo weliba use sheegaya inti caqabadanka weyn ee iyo lakulumaayeen iyo ete beelo oo ku hor surmow anti dhaqdhaqaaqa shabaab ee la dagaala mar uu saarimo si arrimo kale ku warmay madawiinaha maamulka hirshabelle waliba hadalkay ku mid tahay
annagu matala hirshabelle haddaan nahay xuduudaan ku naallaa yani aadan usoo dhaweyneynaa in muxuu ahay la furo kastamka fiirfiir in meeshaas ay noqoto meel laga ganacsado oo hadda intii xero military ay mataqaana ku ooli lahayd in kastam ku yaal immigration ku yaal maalintii boqol baabuur gudubto boqol baabuur kale soo gudubto dadku isdhex maro qofka mustaxiil kasoo kasoo tago beledweyne yimaado goday iyo beledweyne jidka loo sameeyo dekada cadalo la dhiso halkaas tareen ka baxo kontaynarada feerfeer la geeyo halkaa etoobiya looga sii daabulo yani intaas shaqo laga helo mustaqbal wanaagsan laga helo runtii haddii laga miro dhaliyo waa cusub oo u beriyey ayaan u arkaa in taageerta africa annagu waxaan aaminsannahay kuna kuna kuna howlgelaynaa afartaas dekadood ee dekada ugu horeysa inay tahay dekada cadale oo hirshabeelle laga dhisaayo waxaa noo qorshaysan oon anagu feasibility studygeedii ka samaynay in dekadaas ay noqoto logistic mataqaana center logistic ama logistic hub inay dekad noqoto in halkaas qad internet uu kasoo dego internetkaas halkaas laga qaado halkaas muxuu hirshabeellena laga siiyo etoobiana loosii suuq geeyo waxaan rajaynaynaa meeshaas in jid laga bixiyo jid tareenin laga bixiyo in container terminal weyn oo mataqaanaa dekad qalalana in feerfeer laga dhiso in muxuu ahay korontada etoobiya oo aada raqiis u ah aan soo iibsano oon hirshabeelle muxuu ahay hadda korontada waxaan gadnaa dollar shirkadaha inaan ka sii iibino intaan anagu maamul ahaan aan korontada soo iibsano shirkadahu distributionka ay sameeyaan runtii annaga hirshabeelle ahaan gaar ahaan waxaan meeshaas ka aragnaa dana waaweyn rajo weyn wanaag weyn horumar weyn oo soomaalida dhinaca soomaaliya degan iyo soomaalida dhinaca xuduudda dhinaceeda kala deganba waa hagaag dhugunsidiyaalkaas waliba ay madawiinaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo ku hadalay caqabado hor surug maamulkeya intiyo weerarka qaadan dhaqdhaqaaqa shabaab siduus hadalkan dhiki barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba siin saaray waana sii la dareeryahay anuu maxamed aadan cabdullaahi maxamed sogaal adiniga farsamadana waliba galan d e c a saaxiibkayga rasta tarmiintii barnaamijkan barnaamijkay dambe unareedun ku kulmaana baawiinta warsan oo iska duuban oo siinkuku tabaayan sidiyo nabadgeli